gudoomiyaha gobolka doolow ee dowlad deegaanka soomaalida itoobiya cabdulaahi deeqa ayaa shir gudoomiyey kulan looga talagalay horumarinta adeegyada bulshada sida kaabayaasha dhaqaalaha waxbarashada caafimaadka iyo sidoo kale mashruuca biyogelinta kulanka oo ka qabsoomay magaalada wardheer ee xarunta gobolka doolow ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta gobolka doolow iyo maamulka gobolka wardheer gudoomiyaha degmada doolow cabdulaahi deeqa ayaa ka warbixiyey ujeedka kulankan waxaan kulan aan halkan ugu qabanay hogaamintii heer degmo kulankaas ujeedadiisu waxay daaranay dardargelinta shaqooyin muhiim ah oo isugu jiray ama ay ugu horeeyaan shaqooyin aan toddobaadka u dambeeyey xafiisyada kala duwan heer deegaan aan u joognay magaalada jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka soomaalida shaqooyinkaas waxaa ka mid ahaa dib u habeynta dowladaha hoose ee ka jira magaalooyinkeenna oo jihooyin ballaaran iyo qorshayaal kala duwan oo lagu hagaajinayo nala soo siiyey sidoo kale waxaa ka mid ahaa adkaynta iyo qiimeynta xaaladaha nabadgelya ee kala duwan waxaa ka mid ahaa dardargelinta dakhliga waxaa ka mid ahaa waxbarashada gaar ahaana kabista ardada imtixaanaadka sanadka soo socda laba ardada u fariisan doonta oo barnaamijka kabis ah sidii loo dardargelin lahaa iyo meesha ay marayaan waxaa ka mid ahaa howlaha b s m b da oo xafiiska beeruhu oo talooyin iyo directionno cusub iyadana uu kasoo jeediyey waxaa ka mid ah iyagana shaqa abuurkii loo sameynayay dhalinyarada kala duwan geedi socodkiisa sidoo kale waxaa ka mid ah taabagelinta shabeella bank iyo shaqooyin ballaaran oo ina horyaallo alrabo in laga qabto dhammaan qodobadaas oo toddobaadka u dambeeyey aan u joognay caasimadda jijiga oo xabsiyada kala duwan ee heer deegaan ay noo hayeen ayaanu maanta dhaadhicintoodii iyagoo heer gobol ah inta uu socday kulanka ayaa waxaa looga arrinsaday qodobo muhiim ah oo ay ka mid yihiin akaabayaasha dhaqaalaha waxbarashada caafimaadka iyo mashaariicda biyogelinta ee dowlad deegaanka soomaalida